جواد الفجر قد حمحم وشد لجامه مسلم كوجه البدر مؤتلقا كرمح النصر منطلقا جواد الفجر قد حمحم وشد لجامه مسلم كوجه البدر مؤتلقا كرمح النصر منطلقا كموج غاضب غضبا يعم الأرض مضطربا ينادي فديت يا مسجد أنا درع لمن وحد كموج غاضب غضبا يعم الأرض مضطربا ينادي فديت يا مسجد أنا درع لمن وحد أنا النار على العادي أنا الرشاش للفادي أنا من شعشعت شمسي على يومي على أمسي أنا النار على العادي أنا الرشاش للفادي أنا من شعشعت شمسي على يومي على أمسي فلا أغفو ولا أخشى وضوئي يبصر الأعشى أنا بالله كم أكوى بحب الله والتقوى فلا أغفو ولا أخشى وضوئي بسم illaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada shabakadda islaamiga ah ee addacwa dotcom waxaan idiin soo gudbinaynaa muxaadarooyin ciwaankooda uu yahay alkufru biddaaquut lifadiilati sheekh moxamed axmed rooble abuuramlah raximahu allahu tacaala muxaadaradanna waa qaybtii koowaad dhegaysi wacan insha allah wa jasaakum allahu khayra خليجها أعطر من المسك من الإذخير كأن برهجها الأزهر كأن بعرفه الألماس قوي قلبه حساس من المسك من الإذخر كأن برهجها الأزهر كأن بعرفه الألماس قوي قلبه حساس إذا ما ثار بين الناس أفاض رائع الإحساس
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله سبحانه وتعالى أيان ككال مدل بين أولا waxaan ka warrami doonaa haddii allah yidhaahdo saddex masalo masalada ugu horraydaa waxa weeyaan aliimaanu billaah taas middaa la xiriirta oo ayada qayb ka mid a yacni noqonaysa ama masalada labaad ah waxa weeyaan walkufru bidaaquud daaquudka oo lagu kufriyo arrinta saddexaad waxa weeyaan dadka mushrikiinta ah wilaayada la siinayo sida ayno ay tahay arrinteedu waa mushrikiinta xiriirka iyo muwaalaadka lala leeyahay iyadoo laga yaabo masalada ugu dambayda inay aada ugu dheeraada kolka haddii ilaah yidhahda inta kale aan soo gaabiyo marka waa saddex masalo oo nolosha maanta jirta aada u khusayda qofkii yacni doonaya inuu tacliiqiyo ha dhagaysto haddii rabbi qadaro subxaanahu wa tacaala dadka ayagu xumaanta jecel oo masaa'ilka noocaana in laga hadlo aan jeclayna ha dhagaysteen si aysan loo aan loogu soo sheekayn oo waxay sheegi lahaayeen ay u ogaadaan ha iska maqleen ilaa waxaa laga yaabaa inay yidhaahdeen maxaa laga sheega meesha inta derbiyada warwareegaan iska dhagaysta si war aad sheegtaan aadnan u weynin waayo waa masaa'il aada u dhib badan oo adinka idin khuseeya nolosha maantana aada u taabanaya waxaan intaa uga horaynayaa hal masalo oo aanan iyada aada uga warramayn masaladaasu waxa weeyaan waayahan dambe waxaa jirta marka la aadayo dalalka carabta qaarkood khaasatan meelaha lagu magacaabay sacuudiga iyo waxa lamidka ah dumarku keligood ma galaan iyadoo nimanka halkaa ka taliya aysan diin ula jeedin oo naagtay ayagu rabaan ay keligood dhoofsadaan sida kuwa booyaaska u shaqeeya oo kale xaramka ilaahay gaala hadday rabaan way geeyaan diin ulama jeedaan naagtu waa inay maxram wadataa maxramka walaalkeed lama rabo qof kale lama rabo nin qadiyadaas ayadaa markii si looga gudbo waayaha waxaa bilowday dumarna niman qabaan oo jooga meelaha khaliijka lagu sheegayo oo ka shaqeeya in niman halkaan inta ku mehersadaan kaxeeyaan waa ma waa guursanayaan warqadaa loo samaynaya halqaalli baa la tegayaa sagaal iyo labaatan beenood baa la marin masalada ayadaa diintu ma qabto ilaahayna ka xishooda subxaana wa tacaala hadda ninkiiyo naagta inay isfuraan baa laga baqay awalba waa isfurayeen ma isfurtaan ma ma hadda furin yar yah ayadoon la yani la kala xirin baa saacad walba dalaaq gacanta lagu hayaa midda kale qofku waa inuu ilahay ka cabsada waxaa laga cabanaya markii hore war habluhu yaysan keligood safrin inay keligood safraan baa lagaatay taasaa khayr badneed marxalad kaloo dhib badan baa timid waa meeqa beenood imise waxyaalood baa isa la gelaya ilahay yaan lagu been abuuranin nimanka yani safaahooyinka safaahooyinka waa safaaradaha waxaa lagu la yidhaahdo dabaallada ah ma yaqaanin diin iyo qawaaniin midnaba waxaa laga yaabaa haweenta haddii uu kaxaynayo walaalkeed la dhashay inay u diidaan fiisada oo ay yidhahdeen ninkii ku qabe waa inuu noqdaa hadday qadiyadaas oo kala timaado hadduu warqad u sameeyo beenbeen oo nuuca ayagoo ugeeyo isagoo maxramkeedii ah dariiq weeyaan laakiin siyaalaha kale ilahay ha laga xishoodo subxaana wa tacaala yaan ilahay agtiisa dhibaato weyn la geysanin dadka islaamka oo rabbi ka cabsada aan u soo gudba marka masaa'ilkaan doonaya inaan ka warramo allah subxaana wa tacaala kitaabkiisa munazelka wuxuu ku yidhi walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu daaguut waxa ugu horreeya ee allah uu bani aadamka ku waajibiyey axad walbana gaar looga doonayaa waa laba masalo waxay tahay midda ugu horraysa aliimaanu billaah qofku waa inuu alla rumeeyo waxaa ku xiga waa maxay alkufru bidaaquud waa inuu daaquudka ku gaaloobo ilaah qofka taa laga helaya diinu ma aysan gelin iimaanna ma lahan sidau rabbi caddaynaya subxaana wa tacaala rasuul kastee ummad loo diro waxaa lagu odhanayay rabbi caabuda ku dheh dadka daaquudka iyo qurunkana ka durga saasaa ku dheh la odhanayay marka iimaanka alla la rumeeyaa waxa weeye in kelimada tawxiidka oo kufriga iyo islaamka kala saarta lagu dhawaaqo carabka looga dhawaaqo qalbiga laga rumeeyo xibnaha looga dhaqmo waayo allah waxau yidhi subxaana wa tacaala balaa man aslama wajhahu lilahi wahuwa muxsin falahu ajruhu cinda rabbih axadkii rabbigii isu dhiiba markau isu dhiibana camalkiisa wanaajiya alla agtiisa ajri weyn ayuu ku leeyahay ma cabsanayo mana tiiraanyoonayo isdhiibidda runtaa waa iimaan xaqiiqiya oo xaqa in lagaa helo dadka iimaanka laga helo waa dadkau alla u yidhi ina aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat ulaa'ika hum khayru lbariya dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nebiga rumeeyey oo camal saalixa oo hagaagsan la yimid waa makhluuqa ilaahay kuwa ugu khayrka badan leh oo ugu wanaagga badan leh haddaba axad walbow iimaan doondoon iimaanku zacmi ma ahan waxa adigu doontana ma ahan waa wax qalbiga ku jira oo carabka looga dhawaaqo oo xibnaha looga dhaqmo oo noloshaada oo dhan beddelaya faaaminuu biاllahi wa rasuulih waannuuri aladii anzalnaa waxaad rumaysaan allah iyo rasuulkiisa iyo qur'aanka la idiin soo dejiyey noloshiinna ku dhaqa dhaqankiinna iyo caqiidadiinna iyo akhlaaqdiinna iyo aadaabtiinna asaga ka dhigta haddaadan qur'aanku sidau yahay ugu dhaqmin iimaan ma lihid daaquudna kuma aadan kufrin axadka aan daaquudka ku kufrinna diin ma haysto marka daaquudka la sheegayaa wuu fara badan yahay oo lagu leeyahay ku gaalooba waxaa se ugu waaweyn oo odayaal u ah shan shan ayaa odayaal daaquudka u ah oo ugu waaweyn daaquudkana waxaa la yidhaha wax kasta oo laga amar qaato oo la qadariyo oo la weyneeyo oo rabbi ka sokeeyo in lagu kufriyo taasaa la yidhaha daaquudka marka lagu leeya waa lagu gaaloobay waxa ugu horreeya waa shaydaan markau alla shaydaanka ka hadlaya waxau yidhi yaa alam axad ilaykum ya bani aadam anlaa tacbudu shaydaana inahu lakum caduwun mubiin war miyaanan idiin dardaarmin oo aanan idinkula ballamin oo aanan idiin sheegin oo aanan idin amrin bani aadamow inaanan shaydaan caabudin oonan ka amar qaadan ood ogaataan inuu cadow cad idin yahay oo naarta idinkugu yeedhayo wa an icbuduunii haadaa siraada mustaqiim oo alla daba dhigay rabbi keliya oo la caabudo oo wax alla waxaad samaynaysa qur'aanka iyo xadiidka saxiixa laga qaato ayaa dariiqa toosan ah noloshaada qaarkeed haddaad diinta ka qaadatid qaarna aad dimuquraadiyada iyo gaalada ka qaadatid waxaad caabudaa weli waa shayddaane alla ma ahan wuxuu doonayaa qofka maanta jooga inuu shayddaanka la tashado salaadana uu masaajidka ku dukado suuragal ma ahan daaquudka shayddaanka waa midkou alla yidhi ina ashaydaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa rabbina uu yidhi laamla'anna jahannama minka wa minman tabicak adiga iyo waxa ku raac oo dhan jahannabaa idinka buuxinaya rabbi waa u ballan qaaday inuu jahannaba ka buuxiyo shaydaan iyo waxa raaca wax alla waxa ka amar qaata oo labiska shayddaanku labisa yidhaa labisa oo cuntada shayddaanku cun yidhaa cuna oo sida shayddaanku dhaqan yidhaa u dhaqma jahanabaa laga buuxinayaa rabulciisaa caddeeyey dadka maanta jira agtarkoodu waa caamiriin lishaydaan wazayana lahum ashaydaanu acmaalahum xaaraanta iyo baksiga oo dhan shayddaankaa u qurxiyey fasadahum cani sabiili fahum laa yahtaduun ribadu waa xaara xalaal shayddaankaa ku yidhi yacni qabyaaladu waa xalaal shayddaankaa ku yidhi muslimiinta lama jeclaado shayddaankaa ku yidhi gaalada mixiin weydiista isu dhiiba shayddaanka ayaa ku yidhi gaaladu cadaaladayd bay taqaan ilaahda shayddaankaa ku yidhi dadku shayddaan bay caabudeen siday u badnaadeen markaas waxaa halkaa hoos yaalla oo shayddaanka hoos yaalla oo daaquudka ah waa hawada hawadu waa daaquud ay dadku caabudaan afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah ma aragtay dadka hawadooda ilaaha ka dhigtay oo wax alla waxa ku soo dhaca yeelaya wax alla waxa ayago ku soo dhacaya yeelayaan ka fiirso waman adallu miman itabaca hawaahu bigayri hudan min allah ina allaha laa yahdi alqawma aldaalimiin yaa ka lumid badan waxa maskaxdiisu ugu sheekaydo qofka dhaqan iyo diin ka dhigtay hanuun xagga rabbi ka yimid aan haysanin dadka maskaxdooda la tashada oona qur'aanka iyo xadiidka la tashan ilaahay ma hanuuniyo khayrna ma lahan dadka laguu sheegana kuwaa weeye daaquudku markuu kaas yahay oo shaydaan sidaa noo galay midka dambe oo daba yaalaa waayo waa xaakimka jaa'irkaa oo xagga ka tegey oo diinta islaamka xagga soo dhigtay waxau allah yidhi alam tara ila aladiina yazcumuuna annahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ila daaquut fiirso يريdون أن يتحkموا إلى الداغوت وqad أmirوu bه أn ykفrوu bه ويuريd الشhayطاaن أn يdilهm ضلاaلا بعيidا haye waxaa la أمray inay ku gaaloobaan waxau alla nooga sheekeeyey inay jiraan dad yidhi allah iyo aayaadkiisa iyo rasuulka ayaan rumaynay waxaan rumaynay rusushii horey loo soo diray wixii lagu soo dejiyey daaquudka uxuguntamaya daaquudka uxuguntamaya ummadda maanta aan ku dhex noolnahay amaanu ka midnahay iyo dadka islaamka isku sheegaya oo dhan ilaa man raxima rabbuk yuriiduuna an yataxaakamuu ila daaquud daaquudka inay uxuguntamaan bay doonayaan garta qabiilku waa daaquud loo xuguntamo nabadoonnada samadoonnada iyo waxa loo yaqaano islaawyada ugaasyada kulligood dawaaqiid weeye aan ilaahay oqoon kulligood dawaaqiid weeye hadday fadhiyaan hadday doona ha caroodeen inaad dawaaqiid ee yihiin ama aad dawaaqiid tihiin haddaad joogtaan waxaan idinkugu caddaynayaa ra'yigiinay dadku ku socdaan dagaalama way dagaalamaan wax soo dhaca way soo dhacaan marka wax la kala qaadayana adinkaa laydin keenaa aayad qur-aan sooma daliishataan xarafna ma taqaanaane maxaa laydinku raacsanya ad ummadda ku kala saartaan haye waxa laydinku raacsanya ad ummadda ku kala saartaan maxay yihiin haye waa dawaaqiid aan ilaahay shaqa kulahayn diintiisa yuriiduuna an yataxaakamuu ila daaquud axad alla axadka barlamaan ka qayb gala iyo qof kasta oo soo doorta axad gobol laga doorto ama madaxweynena halkaasoo ku jiraa yuriiduuna an yataxaakamuu ila daaquud si aada haw caroodeen jawaasiistu maanta waa inaad ogaataan nin kasta oo doorasho isu diyaarinaya qoladaasoo ku jiraa yuriiduuna an yataxaakamuu ila daaquud waxay doonayaan inay uxuguntamaan daaquudka diinta waan aaminsannahay culumaanu nahay muslimiin baanu nahay tawxiid baan galanoo muwaxidiin baan nahay muwaxid dooranaya goormaa la arkay nin gaal ah goormaa la arkay muwaxid u sacyinayo inuu barlamaan kursi ka helo haye waa muwaxid haye waxa uu la fadhiisanaya shirka mataqaan iyo dadka xulafada la yahay waxa uu ku warramayo yow baabi'inayaa nin mus kale oo muslimnimo lagu sheegayo ayuu caayayaa baabi'inayaa dadka ku diraya asaguna sarow isu qaadaya in alla inta lacagta doorashada ku bixida iyo in alla inta ka qayb gasha waxa la dhiibayo waa mujrimiin ilaahay ka furatoo dawaaqidu xuguntantay sidaa ha ku bijaaraysteen ninkii ka caroonaya ha ka caroodo annagu carab lacagta carab lacag kama qaadano warqado loo qori maayo oo nala ka goy maayo nin aan ka baqanayn oo allahayna ma jiro meelahan waxaan aad uga maqlaa maalmaha waxaan doonaynaa inaan tilaab ka qaadno ninkaan saan yeelno war wax alla waxaad haydaan ordaha keena wax alla waxaad haysaan dawaaqiida oo dhan isu taga wax alla waxaad haydaan soo daaya waqad umiruu bih an yakfuruu bu alla yidhi waxaa la amray in lagu gaaloobo dawaaqiidda barlamaanada iyo dadka u shaqeeya oo dhan waa dawaaqiid iyo inta maxkamadaha u adeegta iyo inta dawladaha jawaasista oo kulli gaalo weeyaan dawaaqiid ah sidaa ha lagu bijaaraysto nin kastoo arrintaa ku seexo si cad u gaalow waxaa dagaalkii beder muslimiinta garab loo siiyey gaaladana loo jebiyey liyahlika man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina inuu halaagsamo midka halaagsamayaa si cad isagoo xujo u jeeda iyo inuu xaqa qaato midka qaadanaya isagoo xaqa arkaya intaan idiin sheegay inay dawaaqii tahay ilaahay diintiisa caddayday ninkii raacaya caddaan ha u raaco ninkii diidayaana caddaan ha u diido waxay doonayaan buu allah yidhi inay dadka lumiyaan shayaadiintu wayna lumeen lumid fog inay dawaaqiid yihiin waxaa kuugu daliila waidaa qiila lahum tacaalow ilaa maa anzala allah waila arasuul ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda marka loo yidhaahdo u kaalaya wixii rabbi soo dejiyey oo loo yidhaahdo u kaalaya rasuulka waxaad arkaysaa munaafiqiintu waa jeesanayaan jeesasha dhab ah way dhaqaaqayaan waxaad ku tidhaahdaa inta barlamaanada ku jirta wax alla wax mas-uuliyiin ah islaam ha sheegteen ama yay sheegeen diinta u kaalaya ku dheh qur-aanka aan qaadanna ku dheh kaalay aanu isku xakunne ku dheh waxay kugu yidhaahdiin arag hogaamiyayaalka siyaasiyiinta ah oo hogaamiye hay-adaha siyaasadda iyo kuwa u dagaalama xukuumooyinka iyo kuwa maanta jiro oo dhan dawaaqiiddaa weeyaan aan ilaahay oqon subxaana wa tacaala war rabbi ha laga cabsado war dadka islaamka u diinta alla qaata ilaahay daaquud waxaa lagu yaqaan qur-aanka u kaalay kaama yeelayo daaquudka kaloo daba yaallaa waxa weeye kaas ayuu shaqaale u yahay waa midka u alle yidhi waa nin wax xakumaya oo aan wax ku xakumin qur-aanka ilaahay laga yaabee dawladda u shaqeeya inay diinta doonayso laakiin isagaa doonaya inuu noolaado waman lam yaxkum bimaa anzala allah fa ulaa'ika hum alkaafiruun qaali kasta oo aan aayad qur-aan wax ku xakumin halkaasuu ku jiraa nin kasta ee boolis ah oon dadka u xidhaya ku xidhin aayad qur-aan halkaasoo ku jiraa nin kasta oo siyaasi ah waa qolada layidhaha si ay dhiide halkaasay ku jiraan oo waxa ay xidhayaan amay qabanayaan amay wax ka qorayaan aan aayad qur-aan ku wadin waa fa kaafiriin waa gaalo ilaah baa yidhi waa gaalo qola alla gaalay sida annagu ma islaami karno masaajidda baa ka buuxeen hadday doonaan ma islaami karno ilaah baa meel cad ka abaaray subxaana wa tacaala waxau kaloo allah yidhi waman lam yaxkum bima ansala allah fa ulaa'ika hum adaalimuun dadka aan diinta alle wax ku kala saarin oon wax ku kala hagin waa daalimiin waa daalimiin aan waxayin la arkaynin axad walbuu rabbigaa ka baq subxaana wa tacaala axadka kale daaquudka kale waxa weeye oo afaraad waa axadka cilmiga qaybka sheeganaya allah waxau yidhi caalimu lgaybi falaa yudiru calaa gaybihi axada ilaa man irtadaa min rasuulin fainahu yasluk wa min bayni yadayhi wa min khalfi rasada haye allah waa allaha ku cilmi leh waxa qaybkaa rabbi mooye cid kale oguma jirto qaybka alla bisaa garanaya subxaana wa tacaala axadka yidhaah waxa dhici doonaan garanaya waa kuwa wax sixra waa kuwa wax falanfula waa kuwa yidhaahda oliyano malakuutkaan daalacanna waa kuwa yidhaha hameenkiibaa wax noo yimaadin waa kuwa yidhaha ruuxaan baa nala shaqaysa dawaaqiid weeye ilaahay waxau yidhi waa dawaaqiid caalimu lgaybi falaa yudiru calaa qaybi axadan waa dawaaqiid waa diinlaawayaal waa dad cunayaal waa dulli darakaadka naarta tegaya waxaynaan la garanayn yaana la kaga dhigin culumo yaana la adduunkan waxaa u tashaday nin caalima oo diin sheeganaya oo daaqi shaydaana ah iyo nin madaxa oo shaydaan oon ilaahay oqono yuhuuddu soo maamushay oo yuhuuddu adeegsanayso labadaa qolaa tad u tashatay niman magac culamo ku qaraabanaya oo la yidhaha culamaau suu culamadii suu ah oo shayaadiinta ahayd waa culamadii reer banu israa'iil axbaar caalimiin waxay doonaan bay xallilaan waxay doonaanna way xarimaan iyo madax aan ilaahay oqoon oo kulligood looga taliyo baytul aswad allaciin aqalka madow ee lacnada ku dhacday waa bis meel kale ma jirto rabbi ha laga boqo subxaanah wa tacaala axadka sanaad waxa weeye waa qofka yidhi aniga ha lay caabudo ilaah ha layga dhigto waxa anigu aan idhaahda keliya allah ha lagu caabudo aayad qur'aan iyo xadiis iyo xagga iska dhig waman yaqul minhum inii ilaahun min duunih fadalika najziih kadalika najzi zaalimiin baa la yidhi subxaana wa tacaala fadalika najzihi jahannam bal u waman yaqul minhum inii ilaahun min duunih fadalika najzihi jahannam axadkii yidhaahda oo dadka ka mid ah mid laga amar qaato la caabudo la qadariyo oo alla ka sukeeyaan ahay jahanna waan ku amaalmarinayaa waa la yidhi dadka daalimiintana saasaan u amaalmarinaa nabadoonnadii miyaysan ahayn kuwa la caabudo ra'yiga uu maanta gooyo haddaad diiddo qabiilka waa lagaa saarayaa naagta waa lagaa kaxaysanayaa xoolaha boolisow kaaga soo diraya waa lagaa xaraasayaa berrita c i d shaydaan oo isaga shaqeeda ku soo xihaysa aqalkaa magaalada ka deganta waa lagaa xaraashin haye war miyaysan ahayn ilaahyo la caabudo miyaysan ahayn odayaasha qabaa'ilku ilaahyo la caabudo waa yihiin ilaahyo la caabudo miyaysan ahayn gobarnadoonnada gobollada miyaysan ilaahyo la caabudayn waa yihiin haye maxal dhiisiyaalka ku dar miyaysan ilaahyo la caabudayn waa yihiin maxay yihiin oo kale fadalika waman yaqul minhum inii ilaahan min duuni safkon ku garaacaya haye waxau leeya naagta anaa kaa furanaya waxau leeya xoolaha anaa kaa dhacaya waxau leeya anaa sidaa yeelaya adduunka qoraxdana waa kaa qarinaya waa ilaah kaba xoog badan ilaahay ilaahay dadka kuma hendado qoraxdaan kaa qarinaya isagu waxau leeya qoraxda maydhaha saari maydid haye qoraxda maydhaha saari maydid ka waran war maxay yihiin ummadda noocaasu miyaysan dawaaqiid aan ilaahay oqon ahayn waa yihiin xaqiiqadu sidaa weeye haddaba dadka islaamka ahow rabbigiina ka cabsada oo ummadda nuucaasa iska qabta ha ka dhiganina dad mas-uuliyiina oo wax qaban kara ama wax loo sheegan karo waayo ma ahan waxay yihiin ma jiraan waa mujrimiin ilaahay ka durugtay subxaanahu wa tacaala waa inaan sidaa u garannaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi markuu nooga sheekaynayo qofka iimaanka leh faman yakfur biddaaguuti wa yu'min billaah faqad istamsaka bilcurwati alwustaa lanfisaama lahaa ahadka allah rumeeya oo isu dhiiba oo rasuulkiisa ku dayda haye oo daaquudka ku gaalooba wax alla waxa alla ka sukeeya aan ka amar qaadan waxa ay sheegayaan aan yeelin axadkaasu waxau qabsaday xarig lagu kalsoon yahay oo aan mudgo lahayn wa kalimatu taqwa wa kalimatu tawxiid wa hiya laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu ullah taas ayuu ku dhegay taas ayuu ku dhegay miftaaxii jannada ayuu haystaa waxau ku jiraa qoladow allah yidhi subxaanahu wa tacaala aladiina aamanuu biaayaatina wa kaanuu muslimiin udkhuluu ljannata antum waaswaajukum tuxbaruun qolada aayaadkeenna rumaysay oo dham isugu dhiibtay waxaa loo odhanayaa adinkayo haweenkiinna ordaha jannada galaa ordaha ku raaxaysta dadkaas ayuu ku jiraa waxau ka mid yahay qoladow allah yidhi afaman yaclamu annamaa unzila ilayka min rabbika alxaq kaman huwa acmaa innamaa yatadakkaru ulu lalbaab waxau rabbi noo sheegay dadka wax garanaya oo diinta ku dhaqma iyo dadka ka indhahala miyay sinan yihiin ma sinna ma isu dhowa yaa waansama yaa waxyeela yaa xaqu caloosha u galaa innamaa yatadakkaru ulu lalbaab dadka caqliga leh keliya ayaa waana qaata dadka maanta jooga inaysan caqli lahayn siday u badan yihiin aayadahaasaa laga garanayaa dadka caqligale yay yihiin ma kuwa shaqaysa yaqaana ma kuwa ku dadaalo yaqaana sida wax loo jaajuuso sida wax loo khayaano sida qabaa'ilka laysugu diro maya yay yihiin ilaahay sagaal sifoo ku sheegay sagaal tilmaamood sagaalkaa tilmaamood mid ka mida haddii lagaa waayo caqli bersi laga laguma arko sawir weynaaday oo dibiga la socoyo ka fiicanya ayaa tahay waxa tahay ma lahan bal dhegayso tilmaama ilahay bixinayo subxaana wa tacaala aladiina yuufuuna bicahdi illaah walaa yanquduuna almiisaaq waa kuwa ballanka alle oofinaya oo wixii alla waajib uga dhigay fulinaya oo wixii alla ka xaribay ka tegaya oon ilaahay ballankiisa marnaba burinaynin waa laba tilmaamood saacadna ballanka alle ma buriyaan waajibka ma layacaan xaaraan lama yimaadiin xaqa kama tagaan rasuulka ma khilaafaan sala allahu calayh wasalam labadaa tilmaamood baa lagu yaqaan maxaa kaloo daba yaalla waaladiina yasiluuna maa amara allahu bihi an yuusal wayakshawna rabbahum wayakhaafuuna suu'a alxisaab saddex tilmaamood alla ku daray haye waxaa lagu yaqaan bou alla yidhi waxay xariiriyaan wixii alla xariiriya ku yidhi alla waxau yidhi qaraabada xariiriya way xariiriyaan muslimiinta xariiriya way xariiriyaan axkaamta diinta islaamka ha ka kala teginina ee wada xariiriyo ku wada dhaqma way ku wada dhaqmaan wax alla wixii alla wanaajiya yidhi ayay wanaajiyaan haye maxaa daba yaalla wayakshawna rabbahum rabbi ayay ka cabsadaan wax alla u diiday in lagu dhex arka way ka xishoodaan waxa u daba yaalla wayakhaafuuna suu'a alxisaab xisaabka dambe xidhib xumadiisa way ka baqaan oo wax naar lagu galo oo lagu cadaabo oo cawdka nabiga loogu diido ma sameeyaan weydiya dadka maanta jooga arrintaas ballanka alle oofiya wayd hoosta ballankiisa oofiya haye ballanka ha buririnina gaal baan la ballansanaaye saasay ahayd arrintii waa maalintii boontamidada ugu damaystay haye saasuu leeyay waa taraynayaa wixii alla xariiriya yidhi xariiriya waa maxee xariiriya waxaa la yidhi xariiriya intaasoo warqadood ay dawladdii dhisay warqadahaan haddaan layga hayn waxba layma siinaye intaasoo warqad soo xariiri fayl soo wada geli adoo boorso shaydaan dadaaninayo meesha imaad wax waa ku siinayaa haye saasaa lagu bedeshay xariirkii wix ilaahay kuu dir o dhan rabbi baa laga cabsadaa jawaasiis iyo boolisaa laga cabsadaa gaajaa laga cabsadaa iyo cudurro ilaah lagama cabsado xirib xumada dambe maanta laga cabsadaa majeelka meel heblaan u dul qaadan karaa meel heble miya xariggeedu wax daran weeyaane haye wa kaa jeelka laga cabsadaa kaa wey maanta ka warran ummadda maanta joogta waxau allah daba dhigay tilmaanta kale oo lixaad ay leeyihiin waaladiina sabaruu ibtiqaa'a wajhi rabbihim wa aqaamuu asalaa wa anfaquu mima rasaqnaahum siran wa calaaniya wayadra'uuna bilxasanaati sayi'a ulaa'ika lahum cuqbadaar allah darti ayay u sabraan xaaraantay ka sabraan xaqay ku sabraan dhibkay ku sabraan oy u dul qaataan salaada allay wanaajiyaan waa toosiyaan salaadee ma dukadaan ee siday ahayd u dukadaan ma way si jeesaan loolama jeedo haye waxa rabbi siiyey wax ka bixiyaan xaggay ku bixiyaan diinta allay ku bixiyaan qaad kuma galaan qabiil kuma taageeraan dagaal u socda shaydaan haye xaggay ku bixiyaan masaakiinta iyo muslimiinta ayay ku bixiyaan halaanbey kuma bixiyaan diin allay wax u qabtaan ninkii xoogaa halaanbeya bixiya waa kaasta waa dadaal hebel waxa uu ismooday inuu maanta jannadii galay haye low aan dhihi lahay intaan halaanbey maanta bixiya saddex boqol oo kun halkaa wallaahi waa la dhigi lahaa laakiin miskiin wax u qabtaan hal kun ma bixi karaan haye waayo waan socdan meelaha lagu aruuriyo hal hal milyan baa lagu bixiyaa nimanka halkaan joogaana meesha taga yaa bixiya lacagtaas oo idinka maahan hor ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala ma run laysu sheego ma run laysu sheego oo diinta la qaato mase diinta lama rabo waayo ilaahay subxaana wa tacaala ha laysaga tagaa markiisa waxau allah yidhi xumaan marka lagu sameeyo wanaag bay ku bedelaan wayadra'uuna bilxasanati sayi'a ama hadday dambaabaan bay wanaag raacsiiyaan ulaa'ika lahum cuqba daar ciribta wanaagsan daarteeda dadka ayaa iska leh waa xaggee jannaatu cadnin yadkhuluunaha waa beer lagu waaro oo janno ah ooy gelayaan bow alla yidhi ayuha almuslimuun miyaanan jannada alla doonayn sagaalkaas sifa iska doondoona waajibka alla fuliya diinta ha la yicinina muslimiinta iyo ehelka ha goynina xaaraanta isaga tagaya xaqdarrada oo rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala liimaan baa lagu helayaa dadka waansamaya oo diintu galayso waa dadka caqligalow alla ka sheekeeyey subxaana wa tacaala laakiin dawaaqiid aan alla shaqa ku lahayn diintiisa may ma laga yaabo marnaba allah subxaana wa tacaala markuu yuhuudda ka sheekaynaya waxau yidhi subxaana wa tacaala bani aadamka maanta jooga say u egyihin arag سماعون للكذب أكالون للسحت waxay aad u maqli og yihiin oy dhegaysta og yihiin beenta waa b b c saasay u hogayiin saas hal dhaqaaqi maayo saasa oo dhegta ka siinaa mid walbaaba weliba waa soo qaloocinaya madaxa yaan wax ku dhaafin darteed subxaanaka ya ilaahay samaacuuna lilkadib akaaluuna lilsuxti waxay cuni og yihiin oy cunid badan yihiin xaaraanta ribada qaadka khamrada daroogada xoolaha shaydaannimada iyo baktigoo dhan akaaluun akaaluun lisuxt isku rid maanta o dhan meelay ka baxeen lama yaqaan haye gabalkoodna dhiig baa loo qaaraamaya waxaana waa isku ridayaan war ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala war dadka bani aadamka oo maanta jooga aan aragno labadaas sifo oo yuhuudda lagu sheega aad loogu sifoobay muslimiintaw rabbigiin ka cabsada oo isaga baxa dhaqanka nuucaasa oo usoo laabta diinta ilaahay war yaan dawaaqiidda noo talin annaga yaanan dawaaqiidda ilaahaya ka dhiganin dawaaqiidda aan garanna waxay yihiin war daaquud sooma taqaanaan alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaab yu'minuuna biljibti waddaaquud war dadkii la siiyey diinta wax ka mid ah oo ahlu kitaabka ahaa waxay rumeeyeen sixirka iyo daaquudka muslimiinta maanta joogtaana waxay rumaysan tahay sixirka iyo daaquudka wax alla waxa diinta alla ka soo haray in lagu maamulo way rabaan in xoola looga qaado way rabaan in wax lagu bixiyo way rabaan maxaa diinta alla lagu diiday sixirka iyo beenta iyo barabagaankana waa la rabaa dadka dawaaqiiddaas u adeega muslimiin maahan ee rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala waxaan u soo gudbayaa daaquudka laftigiisa yani tafsiirkiisa wax ka dhalanaya oo ah nimanka gaalada ah wilaayada lala leeyahay axadkay mushrikiinta ku waafaqa diintooda xagga daahirka oo si kasta ugu dayda oo sidaa u yeedha cabsi ow ayuga ka baqanayo amay xoolaha kaa dhacaan amay adiga ku dilaan amay waxoon kugu sameeyaan axadka gaalada isku shabaha oo ku dayda ayuga xafladahu la xaadiraa labiskow la xirtaa siday yeelayaan bau yeelaa xagga daahirka waa kala mid laakiin xagga baatinka waa ka necab yahay islaamkau jecel yahay dadkiisau jecel yahay xagga qalbiga axadka nuucaasu fa huwa kaafirun mitlahum waa gaal gaaladaa lamid ah waa gaal gaaladaa la mid ah waa axadka ka baqanayay oo is odhanaya amay naf iyo maal wax ku geystaan maxay kula tahay ninkaan naftiisa uga baqanayn oon maalkiisa uga baqanayn ee damacow adduunye damcaya darteed gaalada ku raacay uga mid noqday si walba u dayday ninkaas muxuu ku leeyahay isaga waa ka sii daran yahay axad in yar oo diina lah laa yashuku fii kufrihi axadkaa gaalnimadiisa kama shakinayo wax ay gaaladu ku hayaan ma lahan oo gaadh ah wax dhibaataa oy u geysteen oo ka muuqanaya ma jiraan ama meesha yaalla laakiin waxau iska jeclaysa yeelayaan inuu yeelo xafladaha gaalada ninka jecel oo ka qayb gala maalin ay gaaladu faysta leedahay hal ukun ninka ku bixiya ukun ukun maxaa ka yar waa ukun fa huwa kaafirun mitlahum waa gaal ayagoo kalaa gaal ayagoo kalaa wey siyaad dhey iyo jan dhey iyo shaydaan dhey iyo maalin dhey iyo balaayo dhey iyo islaamo dhey ku bixi xoolo khalaas ku bixi shilin haddaad ku bixido shilin dhexda ka duleela fa anta kaafirun min alkufaar gaal gaalada lamida un baa tahay waxaad uga bedelan tahay ma jiraan dhegayso ilaahay daliilkiisa oo ku hadlayo walan tardaa canka alyahuuda wala annasaara xataa tattabica millatahum allah subxaana wa tacaala waxau ku yidhi nabigiisa yuhuudda iyo nasaaradu raalli kaa noqon maayaan ilaa aad diintooda raacdid diintooda ilaa aad raacdid haye ilaa aad ka raacdid xagga korka daahirka aad kala mid noqotid say yeelayaan yeel waxay cunayaan lacun wahaakada xataa tattabica millatum qul ina alhudaa huda allah hanuunka runtaa waa hanuunka alleh sidaa ku dheh ha yeelin ha ka amar qaadanin adoo ka baqanaya oo ay ku dhibayaan oo ay mushkilad kuu geysanayaan ay kula dagaalamayaan xoogaa haddaad ku raacdo xoogaa yar yaa walain itabacta ahwaa'ahum min bacdi maa jaa'aka min alcilmi ما لك من الله من بعد ما جاك من علم من الله ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاك من علم هداد الراعدد بقى اللي يري مركا حقه كوي من يا علمك كجلال نمنكاس يا ورأيوك دبقتي ورأيوك الراعدد فإنك إذا من الظالمين waxaad noqonaysaa daalimiinta mid ka mid ah khayru khalqillaah oo la garanayo sida ou yahay oo iyo sida ay gaaladu ku hayeen ayaa lagu yidhi in yar oo muwaafaqa haddaad ku samaysid wax yar haddaad ka yeeshid daalimiintaad ku jirtaa aayadda waxaa lagu yidhi qaarkeed maa laka min allahi min waliyin walaa waaq kuma sugna xagga alle wax ku ilaaliyo cadaabka alle kaa difaacaya macnaheeda maxaa loola jeedaa gaalada in yar kuma shabihi kartid in yar in yar oo mutaabaca haddaad ku samaydid fa anta min aaalimiin aalimiinta ayaad ka mid tahay axadka maanta jecel si alla sida ay reer galbeedku yeelaan inuu yeelo muxuu yahay nin alla ninka aaminsan mabda dimuquraadiya ama shuuciya oo waxa ay samaynayaan inuu sameeya jecel fahuwa min aaalimiin fahuwa min almujrimiin fahuwa min alkaafiriin daalimiinta mujrimiinta gaalada ayuu ka mid yahay meel kale ayuu isigu isu doonin waxba ha u malaynina muwaalada gaalada lagu sameeyana waxyaala tahay haye ummaddan adduunka joogta oo islaamka sheeganaysa faraha way ka badatay xoolahoodu faraha way ka bateen maxay u gumaysanayaan laba laba milyan oo yuhuuda haye maxay ugu cayaarayaan way hooska dadka jooga iyo meelaha kale maxaa loo maalinba kuma loogu cayaarayaa ummaddan yaa ka fara badan oo ka cilmi badan garta meesha balaayadu ka timi meeshay tahay ma waxay kula tahay gargaarka inay muslimiintu cayaar ku heleen waxay ku heleen ma garanaysaa wuxuu alla yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu aabaa'akum waikhwaanakum awliyaa in istaxabu lkufra cala aliimaan waman yatawallahum minkum fainahu minhum u fiirso dadka allaha iyo aayaadkiisa iyo nebigaba rumeeyeyo aabbayaalkiin iyo walaalihiin ha ka dhiganina nusara sir ha u sheeganina ha u qoslinina ha jeclaanina gaalnimada iyo iimaanka iyo iimaanka hadday gaalnimada jecel yihiin waa wixii kula dhashoo ku dhalay ayaa lagu yidhi hadday kufriga u janjeeraan soo dhowayn wanaagsan yay idinka helin markay waalidkaaga yihiin wa saaxibumaa fi dunyaa macruufa waxay ku noolaadaan adduunka ku sii qosol iyo wanaag iyo maxabana weligaa ha u muujinin ma lahane garsatay arrintuu taallo maxaa musiiba noogu dhacday baa la leeyahay wallahaan musiibada laga bixin ilaa cadowga ilaahay cadow loo oqonsado ilaahay dadkiisana muslimiin wanaagsan loo oqonsado oy ummaddu kala miirmaan wallahaan la kala oqon gaalada iyo muslimiinta wax lagu kala garanayaan aysan jirin maanta ilaa man raxima rabbuk markaasoo leeya maa nasri la helo see nasri loo helaya haye midda kale waxau ilaahay yidhi markii muslimiinta lagala hadlaya jihaadka qul in kaana aabbaa'ukum wa abnaa'ukum wa ikhwaanukum wa aswaajukum wa cashiiratukum wa amwaalun iqtaraftumuuha wa tijaaratun takshawna kasaadaha wa masaakinu tardawnaha axabba ilaykum min allah wa rasuulih wa jihaadin fii sabiilih fatarabasuu suga cadaab alle waa soo dhow yahay xataa yaatiya allahu biamrii ilaahay ay amarkiisa keen iska suga aabbayaalkiin walaalihiin ilmihiinna haweenkiinna iyo xoolaha beec mushtarka aad ku tihiin iyo daaraha waaweyn oo idiin dhisan haddaad ka jeceshiin allah iyo rasuulkiisa iyo diintan in loo dagaalamo suga cadaabaa loo degdegaa soo socdee haye war ma waxay kula tahay gaariga xun oo la riixo waa ninkee ninka diinta alle darteed uga tegi karaa allahu akbar waa ninkee haweenkeenna iyo ilmaheenna iyo diinta yaa qiimo badan haweenka iyo ilmaha xoolaheenna iyo kitaabka qur-aanka xoolaha waa kuwa wax walba loo samaynayo waa kuwa xagga inta loo taga loolayo labayka ya kanad labayka wloobahayo mar imriika labayka meeshii labayka alla loo oran jiray inta xaramka la tago labayka allahuma labayka laa shariika laka labayk bay taagneed saasa ay arrintu ahayd hadda waxay taagan tahay labayka laa labayka ilaa waa qoladee ilaa reer galbeed ila algarbi lab wax kale oon la ajiibayna ma jiraan adinka le adinka le haye hay-at lumam almutaxida ha ydinka bixido abaar ha ydin heshiisiido colaad ha ydinka bixido dhibka ha ydinka qaado caawa siyaasiyiintii xoolaha dadka caloolaha ku soo dhiigga dadka dhameeyey oo gabdhahayna muslimaadka qaawiyey ha idinka bixin hay-aat ulumam almutaxida dhibaatada ilaahay ha idin kordhiyo haddaanan ka bixin waxaad ku jirtaan axadkii ka baxa oo waxaa ka baxana ilaahay ha u gargaaro marka axad walba oo muslima waxaa laga doonayaa wanaag dadka allah subxaanahu wa tacaala hadday qaada diidaan wanaagga rasuulku waa inkaaray mar mar waxay dadku yidhahdeen maxaa ummadda loo inkaarayaa rasuulku waxau yidhi allahuma calayka almala'u min quraysh ilaahu jamaacada quraysheedaan kugu ogahay intuu nabigu inkaaray beder baa la dhigay gaballa jirkaa googo-ay in alla inta siyaasiyiinta oo madaxda ah iyo inta alla qabaa'ilka isku dirta iyo wax alla waxa dimuqraadiyo wata ilaahu haddaad hanuun la doonta soo hanuuni haddaanan hanuun la doonin ilaahu dhegta dhiigga u dar oo saacad deg deg adduunka ka qabo ila ilahay waa ikaraa subxaana wa tacaala marka axad walba muslima rabbiga ha ka boqo subxaana wa tacaala oo xaqa dhab ha u qaato marka nimankaa yuhuudda iyo nasaarada u adeegaya aan garanno inay cadow yihiin cadow ilaah wax alla waxay wataan aada raacdinna wanaag kama kaama yeelayaan maxay dhihi jireen ma taqaanaa waddamada islaamka lagu sheega ee diinta la diriira oo gabdhaha xijaaban jeelal ka dhiga waxay odhan jireen ma iska dhigaysaa marada aan ku sii daaye macnaheedu waa maxay waan gaalowne ma nala gaaloobaysaa jawaasiistaa dhihi jirtay haye waan gaalowne ma nala gaaloobaysaa haye marada ma iska dhigaysaa aan saa yeelne ma noo sheegi kartaa wixii waxaan kuu sheegay aan ku sii dayne hooyadaa iyo aabbaha salaada ma kaa jebiyeen aan ku sii dayne macnaha diin ma lihid annagu diin ma haysano waxba ma dhowrno wax alla waxay ayagu rag aday kuu soo saarayaan nabigaa la necab yahay macnaha sunnada nabiga ay dadku jecel yihiin dadka aan dukanna diin ma lahan bay dhaheen annaguna ma dukanne aan dhahno nabigaiyo diideen waa saas macno aabbahay baa waysada iga jabiyey iyo hooyaday markay kuleeyihin mataa waxa loola jeedo waalidkeenna caasiyaal baan ku noqonnay waalidka baariyaal ha loo noqday dadkaanu yidhahdeen aan gumaanno aanna ka soo galno xagga waalidkeen waalidka kuma fiicin ha la yidhaahdo khalaas ilaa aan la kulmay maalin maalmaha ka mid a nin ka socda qolo la yidhaha xadratu lawliyaa khatar ah khatar ah waa weyn balaayo ah oo ku xidhan ninka ugu sarreeya dawaaqiidda lagana yaabo in argagixisada la shaqeeyaan waxau qaqabanayey hablo shan iyo toban jiro ah oo xijaaban maxaa kugu xambaaray ma iska daydo si dhiba kuwa curuba iyo juba jooga maa laga qabto noocaas oo kale markaasuu waxau yidhi waxa aad sheegaysa iyo masiixiyadda iyo kuwa kuwaana nooga daran oo weliga aabiga isku diri karo diin bay sheegayaan laakiin kuwaas waa iska tumanayaan qarankay wax soo gelinayaan qarankii alla waa dundumiyey quruxna alla uma yeelin qaadirkuna dib uma soo celiyo maba soo noqonaye ilahay ha laga boqo subxaana wa tacaala dad ilaahay hala noqdo waa haddii run la rabo haddii kale nin walba wax raba ha sameeyo allah subxaana wa tacaala waxau nagu odhanayaa isagoo nooga sheekaynaya nimanka gaalada qofka raaca warkooda oo ye raaca walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istadaacuu waman yartadid minkum can diini fayamud wahuwa kaafir fa ulaa'ika xabitat acmaalhum fi dunya waalaakhira wa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun alla wuxuu caddeeyey gaaladu inay nala dirirayaan ilaa ay diinta naga saaraan hadday karaan meeshaa dhibka yaalla garo marka intuu leegyahay waxaa allah caddeeyey axadka gaaladu la dirirto oo ay dilaan oy xoolaha ka dhacaan oo diintiisa ka baxa ee isagoo diinta ka baxay ku dhinta camalkiisii in la buriyey adduun iyo aakhirana musiiba ku dhacday dadka naarta ku waarayana oo ku jiro ninkan waman yartajid minkum can diini laleeyahay ogaaw nimankaana la soo diriray say u jiidayeen oy u xidhayeen oy u dhibayeen ayuu yidhi diintan iga dhig xagga sidaa markau yeelay hadduu ku dhinto waa murtad waxauna ku jiraabuu alla yidhi asxaabu naar hum fiiha khaaliduun dadka naarta ku waaraya maxay kula tahay shilin aad heshid iyo dagaha lagu siiyo darteed ninka u ridoobo diinta uga baxay haye kii la dilay oo dhib loo geystay ayaa sidaa la yidhi ninka u ridoobay xoogaa lacaga ha lagu siiyo ninka u ridoobay madaxdu ha ku oqoonsato ninka u ridoobay meel heble ha lagu geeyo maxay kula tahay isaga ninkaas xaggow joogaabi kula tahay maxaad u malay kartaa axadka muslimka aho haye maanta maxaa loo ridoobayaa maxaa loogu biirayaa duwalka oo loo hoos ordayaa oo afar iyo labaatanka saa loogu sidaa boorsooyinka gaalada ma taqaanaa waa xoolo ha la helo nolol nolol dhoolla caddays wanaajin ha idin wanaajiyeen haa, ilaa waxbaa gacantooda ku jira war gaal muxuu wanaajin karaa muxuuse qaban karaa mase ogtahay inay yihiin akasu naas araadil aan waxay hayaan la arag caalamkaana waxa uu ku dhisan yahay ay yihiin afraadda muslimiinta ee caalamka ku noolo laga yaabo inay alla caabudayaan subxaana wa tacaala war gaalada maxay og tahay waa araadil waxay yihiin aan la garanayn nin alla ninka gaalada qadariyo ammaana ayagoo ka mid yahay lama qadari karo ma la ammaani karo sharaf iyo qiimo looma yeeli karo waxaana caddaynaya allah hadalka uu yidhi laa yattakhidi almu'minuuna alkaafiriina awliya'a min duuni almu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shayin waman yafcal dalik waman yafcal dalik bal u fiirso axadka sidaa sameeya oo adinka idinka mida muslimiinow falaysa min allahi fii shay alla agtiisa wax uga sugan yaha ma jiraan nimankaa ha ka dhiganina nusara ha jeclaanina saaxiibba ha ka dhiganina ha soo dhowaynina qofka sameeya alla agtiisa in yaroo khayra kuma lahan ilaa an tattaquu minhu tuqaasa ahadka in la dilo oo naftiisa oo waaye ka cabsada ee afka gaalnimo uga dhawaaqa waa qolada alla ka sheekeeye u yidhi ilaa man ukriha wa qalbuhu madmu'inun biliimaan ahadka la qasbay oo meesha la gaarsiiyey laakiin qalbigiisu uu diinta ku degan yahay oo markay ka dhaqaaqaan hore ka fulinaya oon weligood waxba ka yeelay laakiin marka afka uga dhawaaqay warkiinaa jira ninka noocaasaa laga istisnooday inta kale waa nala dhacaya iyo waa nala xidhaya iyo waa nala garaacaya iyo dhibaa naloo geysanaya iyo waa nala musaafirinaya iyo dalkaa naloo diidin iyo warqadaha nala ka qaadin iyo waxaas oo dhan waa sheekaan waxba ka jirin diintaas ilay hooga teginin arrimaha wa akhrijnaa min baynihim saalimiin allah inuu ayaga istuso oy ayagu isbaabi'iyaan muslimiintana ay ka mashhuulaan taasoo ma alla weydiisanayo dadka islaamka u rabbigiinna ka cabsada garta cadowgiinna waxa ay yihiin waxau allah yidhi subxaana wa tacaala asagoo nooga sheekaynaya inaan gaaladaa weli laga dhigan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacdin waman yatawallahum minkum fa inahu minhum ha ka dhiganina awliya ninka doorta ninka wax ku aaminta ninka la saaxiiba ninka dadka muslimiinta eedahooda u sheega ninka wax alla waxuu isagu wanaag leeya ayuga u dhiibta oo sidaa uga dambeeya ayagoo ka mid yahay waa ka mid ka mid weeye waxay nagu haystaan uwood mooyaane gaaladu agteenna waxba kama ahan wax alla waxa ayuga wata iyo gaaladana rabbiga uwoodda sara leh ha ku soo saaro waxuu ku soo saari jiray gaalada ilaa waa yaqaan alla subxaana wa tacaala ha ka dhiganina dadka ehel ha ka dhiganina qaraabo ma ahan mana noqonayaan waana inaad ogaataan inay ku kalahaan carada alle kuna caraabaan watuu rasuulku xadiid saxiixa ku yidhi sala allahu alayh wasalam sayakunu fii aakhiri zamaan waxaa amaan doona aakhiru zamaan dad magacooda la yidhaha surda surda waxaa loo yaqaanaa shurdada acraab dad ah oo waxay og yihiin la arag oo la diray oo u diran baa la yidhi inay sara u qaadaan ay xoojiyaan dadkaa gaalada ah saasay uga daba nahnaha leeyihiin haye yaqduuna fii qadab illaah wa yarawxuuna fii sakad illaah carada allay ku caraaban kuna ka lahaan in alla inta gaalada u adeegta oo muslimiinta dhibkooda ka shaqayda waa dadkaas berrita waxay ku jiraan ma taqaan uxshuru aladiina dalamuu wa aswaajahum dadkii nafsadooda diin la-aanta ku dulmiyey iyo haweenkooda meel baa lagu soo wada kulmin nin kastoo madaxa iyo ciidankiisa meel baa la wada keenayaa nin kastoo meel mas-uulkaa inta uu dirsadaya isaga meel baa la wada keenayaa maxaa gaal dhaxaa laydinla keenay meel dad badan oo islaamku sheegayo haye maxaa yeelay rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau caddeeyey almaru maca man axabba qofku qofka uu jecel yahay ayuu micigiisa noqonayaa maalinta qiyaamada dadka adigu aada jecesha ayaad la soconaysaa war gaalada aan ka dhiganay awliyada oo wax kasta ku darsannay saasay cadow u yihiin saasayna noo dhibayaan ikhwaani aan ka waantoonno oo rabbi ka baqanno subxaana wa tacaala waxaan doonayaa haddii allah yidhaahdo inaan tiriyo arrimaha mid ka mida haddaad gaalada la walaagto aada weli ka dhigatay marka waxaan inta aanan tirin sheegi doonaa dhowr ayadood axad walba marka ha ogaado waxyaalo badan oon isaga waxba la ahayn inuu diinta uga baxayo oo ilaahay uga fogaanayo subxaana wa tacaala gaaladana waxau rabbi yidhi cadaawada ay noo qabaan markuu ka sheekaynayey maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli lkitaabi wala lmushrikiin أن ينزل عليكم من خير من ربكم ma jecla inta gaalada ah ama ha noqdeen yahuud iyo nasaaro ama ha noqdeen mushrikiin ama ha noqdeen kulo kale oo cabadatul awtaan ah in yar oo khayra inuu alla idiin soo dejiyo in yar oo khayra ma jecla in yar oo khayra niman kula jeclayn saad ilmahaaga iyo haweentaada ugu aamintay saad noloshaada ugu aamintay saad u tiri adaa iga mas-uula adaa xabiibkayga ah adaa wax walba ii qabanaya saad ku tiri war waxaan la aamini karin gaalada daawada ay ku daawaynayaan oo aan ognahay axad kastoo muslim ah oo diinta alle ku wanaagsan markay ogaadaan oo gaaladu daaway tagto cirbad sun ay ku dhiftaan imise nin bay maraykan ku dileen oo ka tagtay afghanistan oo daawo loo geeyey oy ogaadeen jihaadka inay ka yimideen cirbad sun ayaa lagu dhiftay waa dhammaatay horaa laga khaarijiyey ilbaxnimo iyo horumarnimo iyo xuquuq bani aadana naqaanaa iyo sheekadaas waa sheeko baraley waxaa lagu qaldaa dadka dhaweynta waxay ogyihiin la arag haye lascasa ayadaa gaaladan ayadaa haddaadan jeclayn oonan ayagoo kamid ahayn waxa waa la yidhi soo arki maysa subxaana wa tacaala taraa kasiira minhum yatawallawna aladiina kafaruu labi'sa maa qadamat lahum anfusahum an sakida allahu calayhim wa fi lcadaabi hum khaaliduun haye waxau allah yidhi waxay cadhada ku mutayseen dadka kan oy naarta ugu waarayaan waa maxe in badan oo gaalada in badan oo ayaga ka mid a ayaa gaalada weli ka dhigatay taraa kasiiran minhum dadkaa in badan oo ka mid ah yahuudiya nasaaraki sheegaya iyo kuwa islaam sheeganaya hay maxay samaynayeen yatawallawna aladiina kafaruu waxaa weli laga dhigtay waxaa wax walba loo sheegtay waxaa wax walba lagu darsado ayaga labi'sa maa qadama allahum anfusahum garo waxay arrintu tahay haye waxau allah qur-aanka ku yidhi walow kaanuu yu'minuuna biاllahi wاnnabiyi wamaa unsila ilayhi ma اtakhaduuhum awliyaaa low ay ahaan lahaayeen kuwa rumaysan allah iyo nabiga iyo waxa nabiga lagu soo dejiyey gaalo awliye kama dhigteen waa low kaanuu yu'minuuna billah benyay noqon la dhihin iimaan aan leeyahay low kaanuu yu'minuuna billah low ay mu'miniin ahaan lahaayeen low ay diin lahaan lahaayeen awliye kama dhigteen ma ka dhigteen in alla inta aan salaada dukan ahaka weli ka dhigta dadkaasoo ku jiraa dadka aan salaada alla dukan oo salaada alle ka tegey haye waxaad maqlaysaa maanta cajaa'ibta jirta ka mid a oo lagu hayaa dadkii diinta loo malaynayey waxay ku leeyihiin jihaad baanu gelaynaa sirteennan u dhiibanaynaa yaa loo dhiibanayaa nin aan salaada dukan nin diinta ilaahay dimuqraadiya ka hormarinaya maya jihaadaan ku jirnaa jihaad haye haye war nin naagtiisii caariya tahay oo salaaddii alla ilaali waayey oo waxu cunaya ribo ay yihiin oo an inuu ka taga aan rabin oo afar iyo labaatanka saa gaalada ammaanteena wada goormau jihaad galay goormausa noqday nin xil loo dhiibto goormaa sida weli ka dhigatay oo sirtaada u dhiibatay haye waxaa laga boqo subxaana wa tacaala caalamkan gaalaa ka talisa mana aha wax kale ummadda annagu aan odk luqadeeda ku hadlayno waxaa baabi'inaya saddex sanam saddexda sanam saddex saldhig bay kala leeyihiin saddex saldhig bay kala leeyihiin saldhig walba sanamka yaalana dhowr boqol oo sanam oo yar yaraa hoos timaada saldhigga ugu horreeya ugu weyn xamar buu ku yaallaa midka labaad kismaayo ku yaallaa kan saddexaadna wuxuu ku yaallaa hargeysa saddexdaa sanam waxaa hoos yimaada mid walba boqolaal yar yar oo asnaam ah allah waxau ku mahadsan yahay asnaamtiibaa maalmo dhaweed is aragta oo kuwa yar yaray baa islaayey oo ka weyn hoos joogay subxaana wa tacaala allah wuu ku mahadsan yahay kuwii yar yarkahay baa ku heshii waaye waxay meesha ku samaynayeen waa asnaam waa asnaam oo wallahi uma wallahi waa asnaam oo ninka dadka nuucaasa aaminsan waxau ku jiraa walow kaanuu yu'minuuna biاllahi waannabiyi wamaa unsila ilayh ma اtakaduuhum awliyaa asnaamtaa awliya kama dhigteen waa asnaam aan shaki ku jirin oo dadka u xuguntama oo jecel aysan diin iyo iimaan lahayn waxayna ku jiraan allah subxaanahu wa tacaala dadkau yidhi afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqawmin yuuqinuun waxa ay dalbayaan ma taqaan oo ilaahay istifaamta geliyey waa xukma aljaahiliya waa qawmiya waa qabaliya waa wadaniya shaydaaniya waa dimuqraadiya shuuciya iyo ilxaadiya o dhan saas weeyaan haye waxaasay dalbayaan waa asnaam in alla inta hoos tagta inta xoolaha ku bixisa inta aaminsana u saxyida inta boorsooyinka u dadaamisa talyaaniga iyo maraykanka lacagta uga soo qaada waa kuwa asnaamta u sujooda oo qurayshtii carbeed oo kale ah laa shaka fiihi waa qurayshtii asnaam carabta waa waxay ahaan jirtay manaate iyo laate iyo cuza kacbada waxaa ku jirtay saddex boqol iyo lixdan sano kuwaasana odayaashii waaweynay bay ahaayeen laa shaka arrintu sidaa weeye yaan la dhihin waa sidaa iyo xaggay ka timid iyo ma jira waxaas haddaad diin leedahay isaga tag arrimaha ayada ah waayo allah subxaanahu wa tacaala wau diiday qadiyadaha noocaana rasuulka allana waatau ku magacaabay dadka ku socda jaahiliya oo dacwa jaahiliya yaa qawmi yaa fulan ku soconaya waa fa inahum min jusaa'i jahannam jahannamo xaabada lagu shidayo weeye maxaa yeelay allah waxau idiin bixiya muslimiin cibaad allah ayuu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam waa nuucaas asnaam weeye saraakiisha hoos timaada oo dhan waxay ka soo baxeen madrasta shaydaaniya dadka ka soo baxay madrasada la garanayo oo lagu barta diin la-aanta iyo xumaanta ayagoon la dhammayn ammaan iyo amni nabad iyo khayr iyo diin weliga lama gaarayo sidaa la socda halkaa bay taagtaagan yihiin qaarkood afar iyo labaatanka sacna waxay ka fakarayeen si islaamka loo cerab goyn lahaa ayagoo meelay seexdaan la ayagoo waxay shalay u ordi jireen waayey weli waxay ka fakarayeen si islaamka loo dhameeya dadka nuucaasaa doonaysa inay wax idiin wadaan oad ka dhiganaysaan dad khayr leh rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala aan noqono dad ilaahay hana ogaadeen dadka gaalada alla inuu yidhi yuriiduuna liyudfi'uu nuura allahi biafwaahihim waya'ba allah ilaa an yutima nuura waxay doonayaan muslimiintu inay nuurka alle afkooda ku burburiyaan alla waa diiday alla nuurkiisau taam yeelayaa gaaladuna wax ay ka qaadi karaan ma lahan xaqiiqadu saas weeye marka ikhwaani rabbi ha laga boqo oo diinta aan ilaalino dad alla diintiisa ku dhaqman aan noqono allah subxaana wa tacaala waxau leeyahy markuu asnaamtaa ka sheekaynayo iyo waxa wata walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum nnaar wamaa lakum min duuni illahi min wliyaa uma laa tunsaruun ha u iilanina hana u weecanina xaggooda kuwa daalimiinta ah oo haddaad u leexataan ood jeclaataan ood soo dhowaydaan cadaabka ilaahay idin gubo alla sukadiisana wax idin gargaaraa ma jiraan xaqiiqadu saas weeye wax idin gargaaraya oo wax idin qabanaya ma lahan buu alla yidhi subxaana wa tacaala marka walaalayaal aan isaga fogaano dadka noocaasa oo rabbi ka baqano subxaana wa tacaala waxaan doonayaa mawduuca idin gabagabeeyo si aan hadalku ila durgin waxaan akrinayaa nuqaad nuqaadkaas oo mid kamida qofka laga helaa ou nimankaa raacay mushrikiintaa marada ugu horaysa rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau xadiid saxiixa ku yidhi alrajulu calaa diini khaliili falyandur axadukum man yukhaalil axadku qofka uu saaxiibka leeyahay diintiisa u leeyahay qofka saaxiibka ka dhiganaysa ka fiirso laa tusaaxib ilaa mu'mina walaa yakul dacaamaka ilaa taqi allah aad bau u diiday muwaalaat alkufaar gaalada muwaalaadkeeda jacaylkeeda soo dhowaynteeda alla aad ba u diiday waxaana ogaanaysaa alrajulu yuxibu alqawma fahuwa ushira faxushira macahum axadka qola jecel ayagoo lala soo kulminayaa uxshuru aladiina dalamuu waaswaajahum halkaasaa la yskula kulminayaa wax alla wixii kufri iyo xumaan ku heshiiyey waa la ysla kulminayaa dadka xaaraanta ku wada socda waa la ysla kulminayaa waxu alla yidhi inay arrinku saa yahay waida anufuusu zuwijat nufuusa waa la xariirin say isu leedaa laysu raacsiinayaa xaqiiqadu saas weeye marka nuqaadka aan soo qaadanayo waxa weeye arrinta ugu horraysaa waxa weeyaan gaalada inaad weli uga dhigatid tawalli caam ah welinimo caam ah midda caamkaa waxa weeye si caam ah ayaad gaalada xubbi iyo wanaag guud ahaan baad u haysaa inay ku maamulaan inay igu wax qabtaan si caam ah arrintaas ayadaa caam ahaan wax alla wixii dimuqraadiyo watoo dhan inaad sidaa ku soo dhowaydo ood ku jeclaatid khalaas fa anta minhum ayagoon baad ka mid tahay waman yatawallahu minkum fa inahu minhum taasu waa nuqdo nuqdada labaad waxa weeye almawaddata waalmaxabati alkhaasa jacayl iyo maxaba khaas ah ood gurub gaara jeceshahay khaas qolay gaarku ugu tahay mawadda maxaba niyad baad u haysaa si gaara qayb ka mid a haye qayb ka mid a nin baa waxau kugu odhanayaa meel kalaba kuma noolaan karo ila meel ila mooyaane waa maxay saxiibo badanaan kuleeyaho gaalaha waaba kuu sheega waa gaalo waa saxiibo badanna waa mawadda xubbi ilaahay iyo cadowga ilaahay xubbigoodu isku meelma galaan ma suuro gashaa weel inay ku wada noolaadaan dab iyo biyo sidaysan u suuro gelin in yar oo gaalada jacaylkeeda iyo iimaan qalbi ma wada geli karaan ma dhici karto nin gaala ayaa qalbigaygu saafi u noqonaya ilaahay diintiisana saafi oo u noqon been weeye ma suuro gasho nuqdada kale waxa weeye alrukuun alqaliil xoogaa yar baad xaggooda damacday in yar niyadda waxaa kaaga jirta meeshaan ma fiicna islaamku jooge waxaa in yar kugu fiicnaaleen meesha gaalada walowlaa an habbatnaaka laqad kidta tarkanu ilayhim shay-an qaliila idan laadaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaat uma laa tajidu laka calayna nasiira u fiirsadaasha ilaahay rasuulka alla wuxuu ku yidhi rabbigaa inuu ku sugay haddaysan jiri lahayn ou iimaanka iyo xaqa kugu sugay marka fidna iyo dhibaata jirto ya laqad kidta tarkanu ilayhim shay-an qaliila waxaad sigtay in yar xagga gaalada inaad u leexatid tarkan shay-an qaliil waa wax yar wax yar baa waxaa qalbiga kaa soo gala dhinac ka mida nimanka xoogaa in yar waaba fiican yihiin hadday sidaasu kugu dhacdo maxaa imaanaya idan laadaqnaaka dicfa alxayaat wa dicfa almamaat waxaan kuu laban laabaynaa cadaabka adduunyada iyo cadaabka aakhirada wax kuu gargaara annaga sukadeenana heli maysa bu waa la yidhi haye waa midda nagu dhacday taanu jeclayn gaalada gaaladooy soo cararooy soo tagooy wow barwaaqaa la helaye haye oo mid walba niyadda uga hayay xoogaa maa dhooftid maa meesha soo eegtid amaad meesha tagtaa idan la adaqnaaka dicfa alxayaati gubo gamaar kufsi dhac boob bakti balaayoo dhan dicfa alxayaati wa dicfa almamaatina waa na sugin haddaan hadda tooba keenin laa shaka fii saasaa loo dhadhanshay in yar qofka rukuun qalbigiisa oo gaalada ugu jira saas waa la yidhi subxaana wa tacaala haye axad walba u is ilaali adaydanu kugu jirta inaad is ilaalidid nuqdada kale waxa weeye oo dhibka badan mudaahana inaad mudaahanaysid oo xoogaa mudaaraada iyo wax aduu reer magaalnimo u muujidid u dhoo la caddeeyo la socsoco wax la cawo xafladaha la tag ayaguna ha kula yimaadinoo soo dhaweyn wax isdhaafsi wada shaqayn wacan wadduu low tudhinuu fa yudhinuun say u jecel yihiin say u jecel yihiin gaalada waxaa haye way jecel yihiin inaad adiga madax u salaaxyood ka mid tahay benben meeshaan waxaa lagaa doonayaa qul yaa ayuha alkaafiruun kuwiinaan gaalada ahow laa acbudu maa tacbuduun inaad ku tidhaahdid walaa antum caabiduuna ma acbud wax naga dhexayaa ma jiraan na kala kaxeeya mucaamal adduunya haddaan isugu imaan karnaan isugu nimaadno xoogaa waxyaala ah laakiin xubi iyo jacayl iyo qosol qosol iyo xagga noo kala joojiya idinka anaga haakada saasay jecel yihiin wadduu low tudinu fa yudhinuun haye waa mudaahana waa mudaaraad waa si waxyaalahaan meesha loo joogin rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala sidaan u soconnay wax walba gaalada way naga samaysteen
جواد الفجر قد حمحم وشد لجامه مسلم كوجه البدر مؤتلقا كرمح النصر منطلقا جواد الفجر قد حمحم وشد لجامه مسلم كوجه البدر مؤتلقا كرمح النصر منطلقا كموج غاضب غضبا يعم الأرض مضطربا ينادي فديت يا مسجد أنا درع لمن وحد كموج غاضب غضبا يعم الأرض مضطربا ينادي فديت يا مسجد أنا درع لمن وحد أنا النار على العادي أنا الرشاش للفادي أنا من شعشعت شمسي على يومي على أمسي أنا النار على العادي أنا الرشاش للفادي أنا من شعشعت شمسي على يومي على أمسي فلا أغفو ولا أخشى وضوئي يبصر الأعشى أنا بالله كم أقوى بحب الله والتقوى فلا أغفو ولا أخشى وضوئي يبصر الأعشى أنا بالله كم أقوى بحب الله والتقوى جواد الفجر عداء له ضبح وإيراء سنابكه من العنبر يفوح أريجها أعطر جواد الفجر عداء له ضبح وإيراء سنابكه من العنبر يفوح أريجها أعطر من المسك من الإذخير كأن برهجها الأزهر كأن بعرفه الألماس قلبه حساس من المسكين الإذخر كأن برهجها الأزهر كأن بعرفه الألماس قوي قلبه حساس إذا ما ثار بين